xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu daahfurayay warshadda kuraasta balastig ah ee embeya group ayaa ka dhacday xarunta warshadaas oo ku taalla duleedka bari ee magaalada boosaaso xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socda dowladda federaalkahi soomaaliya iyo dowladda puntland kuwaasoo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano sidoo kale waxaa ka soo qayb galay isimo ganacsato aqoon-yahanno iyo waxgarad aad u fara badan kuwaasoo si toos ah u arkay sida ay warshaddu u samaynayso kuraasta balastiga iyo qalabka kale ee warshaddaasi loogu talagalay warshadan oo ah tii ugu horraysay oo nooceedu kale ah oo laga furo dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland ayaa ugu horrayn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha warshadda xaaji axmed xirsi imbeeye oo faahfaahin ka bixiyey warshaddan iyo sida ay dalka ku keeneen mar kale waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf waxaa noo ah inaad wakhtigiina qayb ka mid ah nagana siisaan oo nagala soo qayb gashaan daafurka warshadda in yar oo muxuu ahay haddaan ka bixiyo ku saabsan taariikhda yar ay leedahay oo aan asaaskeeda ahaa oo warshaddan igu dhaliyey ama nagu dhaliyey wuxuu ahaa runtii warshaddan markii u horreysay nin saaxiibkay oo aan doc shirkad ka ahayn maraakiib badan oo deegaanka aan ka rari jirayna lahaa oo muxuu ahay wakiilna ka ah la yidhaahdo maxamed ciidow alcabuud abu khaalid oo haddana aan shirkadda warshadda sheer ka ah ayaa waxay ahayd sabab ilaahay u ahaa inaanu iswaraysanay oo aanu markabka gudihiisa annaga ku jira baanu casho intaanu samaynay baan waxaan iska waraysanay kuraasta iyo waxyaalaha balastiga iyo baahida loo qabo iyo dhulku iyo deegaanku siduu ka yahay iyo inaanu dibadda kala nimaano runtii dad warshadale bay ahaayeen ilaahay fadligiis saddex sano ka hor bay ahayd arrintaasi si jiddiya baan u gudagallay falilah alxamdi waxaanu ku guulaysanay akhiiran inaanu rakibno waxaan u malaynayaa boosaaso dejintii iyo halkan siddeed kun oo dollar baa ku baxday dejintii keliya baan filaya lacagta marka qaad sababta waxay ahayd dadkii nala dejinayay tadxiya ay muujinayaan ma garanaysaa iyo culays aanay qaadi karin taa waxaan leeyahay waxaan aad uga mahad celinayaa wiishkaas magaalada ugu weyn oan u malaya boqol iyo labaatan tan inuu yahay aad iyo aad hadduusan joogin lama dejiyeen way laaban lahayd intaa markaan kasoo gudbo runtii nimankan ninkala maxamed ciidow oo baashan khibrad u leh ayaa rag injineera ah oo hadda waxaa noo jooga injineer oo makaaniga iyo nin electriga baa noo jooga ayagaa ka shaqeeyey markii aanu wixii rakibnay mawaadkii baanu keennay falil axmed warshadu waxay soo saartaa maalintii shan boqol oo kursi hadday shifti shaqayso shifti labaad haddii lagu daro waxay soo saaraysaa siddeed boqol ilaa sagaal boqol oo kursi kuraasteedu waa wanaagsan tahay waxaan ilahay ka rajaynayna tayadeeda inaanu sidaa hadda ay yihiin inaanu ka hormarino maahane aanaan ka dibicin mawaado kaleo fara badan waa noo soo socdaan waxaan rajaynaya laba bilood kabacdi inaan soo saaro kuwa kuwa kan kasii adag kuraastu waa bilaan e laakiin waxaa noogu jira miisas waxay leedahay istaambo istaambada laga soo saarayaa waxaa la gelinaya istaambo kale waxay soo saaraysaa markaa miisas waxay soo saaraysaa caagag noocay rabto saambooyinka la soo qaadaya markaasaa lagu kala bedbedelaya qorshahaas wuxuu noogu jiraa wax soo saarka warshadda aad iyo aad baan intaas baan rabay inaan ka bixiyo warshadda arrinteeda aad iyo aad baan mar hore mar kuwaad iyo mar labaad iyo mar saddex idinka mahad celinayaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay warshadaasina bogaadiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cali cabdulaahi ciro oo sheegay in ay tahay mid kudayasho leh fikirka dadkii warshaddan keenay wax kasta waxaa laynoo ka keenaa dibadda waxaynu ka adagnahay waa biyaha keliya biyaha shifo biyaha sixo biyaha hubaal biyaha biyahaasayn ka adagnahay maanta haddii aynu kuraas keennay nicmo ilaahayna siiye weeye waxaan rabnaa hadday laahadmo small industriga warshadaha yaryarka ah in la dhiirigeliyo oo dadku ay dhiirigeliyaan dawladduna ay dhiirigeliso waxaa lagu dhiirigelinayaa alaabtaa ay keento oo lagu sameeyo hadda kuraasta iyo materiyaal kaleeto oo loo isticmaalo warshaddaba in cashuurraaf lagu sameeyo marka hore si loo dhiirigeliyo oo aan laga cashuurin dawladdu ayan ka cashuurin mar labaad waxaa kaloo lagu dhiirigelinayaa inaan kuraas dibadda laga keenin in la mamnuuco warqadda u horraysa birri baan qoraynaa haddii idhahadmo annaga gobol ahaan oo aan u qorayno wasaaradda maaliyadda iyo dowladdaba iyo wasaaradda ganacsiga in aan la keenin wax kursi ah puntland la keenin oo dekedda boose ka soo degin